إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmo ka tirsan gobolka hiiraan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka tacsiyeysay istishaadka suldaankii beesha hadame oo dhowaan ku shahiiday deegaan dhacduleedka degmada xudur ee wilaayada bokool mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka qayb galay xarun fasahaad ah oo ay haween kenyaana ka furteen magaalada muqdisho dowladda xabashida ethoobiya ayaa sheegtay inaysan dowlad u aqoonsan doonin maamulka somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya iyo kan turkiga ayaa kulan ku yeeshay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga isma dabaq ah ayaa kusoo dumay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan deegaanka lamber lixdan ee gobolka shabeellada hoose dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay fariisinka ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmo ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan
xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maalintii shalay ka dhacay degmo ka tirsan gobolka hiiraan kaas oo ay ka dhalatay khasaare nafeed dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ninsa iyo militariga ayaa waxaa si gaar ah uu kaga dhacay magaalada buuloburda ee gobolka hiiraan ugu yaraan hal askari ayaa lagu dilay dagaalkan dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka waxaana askariga la dilay si gaar ah oo kaga mid ahaa kuwo nisa kaas oo qorigii u watay horey ugu qaateen askarta kale sababaha ka dambeysa dagaalkan dhex maray ciidamada ayaa lagu sheegay inay tahay muran soo kala dhexgalay oo aanan la shaacinin waxa uu salka ku hayo kaas oo ugu dambeyntii sababay gacanka hadal dagaalada dhex mara ciidamada dowladda federaalka ayaa ah kuwo soo noqnoqday waxayna ciidanka isku dagaalaan waxyaabo aada u liitaa sida maandooriyaha qaadka iyo lacagaha baadda ah ee laga qaado dadka rayidka ah
wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka tacsiyeysay istishaadka suldaankii beesha hadame oo dhowaan ku shahiiday deegaan dhacaduleedka degmada xudur ee wilaayada bokool maxamed cubayd ayaa ka waramaya
sheekh cabdulaahi abuu khaalid dawaaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka tacsiyeeyey malaaqii beesha hadame malaaq cabdulaahi maxamed yare oo dhowaan ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhaca duleedka degmada xudur ee wilaayada bokool waaliga ayaa ugu horreyn si gaar ah ugu tacsiyeeyey ehelka uu ka baxay malaaqa may baan tacdiyeen awalan ee usradiisii iyo qosyey iyo qaraabadiis gaarka ah may baanan lanaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ee runtii masiibadiin iyo geeridaasay ilaahay subxaana wa tacaala hasinkaba inta roogdo oo helshay ah si guud ahaan ilaahay ha barkaay dhibaatadaasayna waa dhibaato qoronaayti waaye in ilaahay subxaana wa tacaala ajal isu qori dadka dhowna dhimadaayaan laakiin dhimashada naftiya dhimasho qiimo la waa jirta dhimashada dadka ilaahay dartis landilaw ama lambeegsadaw waa dhimashadiyo dhimashooyinka kale kaga diisanta taasi markaan ka sabar qaadada insha allahu tacaala
wuxuu sidaasi si la mid ah ugu tacsiyeeyey wilaayada bokool iyo golaha odayaasha dhaqanka ee uu ka mid ahaa may kale aan tacsiyeene ee wilaayada islaamiga boqol oo runtii xukuban muhiim ah golaha nuqabada markaasi ee boos unka jari oo hun firfircoona inahay kabahiyoon mayba lanaa ina lilahi maa akhada walahu maa cataa wakullu shayin cindahu biajali musama sabar iyo dulqaad iyo firfircooniya sindirdaarmaana may kale aan tacsiyeene majliska nuqabada kordhaganka shareecada islaamka soomaaliyeed iyo kii gobolka uu sekatarsanaayey malaaq cabdulaahi maxamed yare uu sekatarsanaayey boqol intaas kadib wuxuu sheykhu ka hadlay waxyaabaha lagu xusuusan doono malaaq cabdulaahi maxamed yare naqiib cabdulaahi ama malaaq cabdulaahi axmed yare may bahay malaaq umudeedahay hoggaan may bahay shareecada ilaahi subxaana wa tacaala difaacje iyo ka dhagan jab aan teegangahay may bahayay langoo dacwada iyo tacliimta shareecada unsurunka dadaalayahay may baan la kaasuusaday macaahidii qabaa'ilka oo markiio kooyan ama la bilaaway walaayada baai boqol markii iska jarti macaahid la furo macadkii afaraad may bahaya macadka hadame oo macadu salaaxudiin alayubi raximah llahu tacaala macadkaasoo dhowr difacdood markaasay saan rajayaw oo maarlaraayo ka aflahadi ardae oo beelahadame taasoo markaa dhalinyaro culmo ah oo ducaad ah oo mashaayikh mucalimiin ah laka diyaariyaay malaag may bahaayay dadka hormuudkan ahay xilligaasna mayba wadaagni shaqiya wadaagani dhanka macaahidda ah dadka eedyadan gorodaw ay ahaay juhudijay iyo natay dadaaljay markaasay maalgelinta iyo usukabiyaay macadkaasi iyo kuwarqabjay iyo caafimaadka ardada iyo walbarashadiyo dadka kor roogay oo mabahaay eedyadanka dadaalayahay waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida ayaa noqonaya waaligii labaad ee ka tacsiyeeya istishaadka malaaqa beesha hadame ee dhowaan ku shahiiday deegaan dhacaduleedka xudur
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka qayb galay xarun fasahaad ah oo haween kenyaan ah ay ka furteen magaalada muqdisho faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
magaalada caasimad ah ee muqdisho waxaa maalinba maalinka ka dambeeso kasoo ifbaxaya warar iyo xogo naxdin leh oo ay tabinayaan warbaahinta bulshada soomaaliyeedna ay walaac ka muujinayaan arrimahaasi ayaana iskugu jira kuwa diinta ka dhan ah iyo kuwa lagu dhalan rogaya dhaqanka ummadda soomaaliyeed kiisa suuban mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka qayb galay xarun fasahaad ah oo ay haween kenyaan ah ka furteen magaalada caasimadda ah ee muqdisho haween kenyaan ah oo fulinaya isdhexgalka bulshada bariga afrika oo ay dowladda federaalka dhowaan soo kordhisay ayaa muqdisho ka furtay goob ay sheegeen in haweenka muqdisho loogu qabeynayo xaruntan laga furay caasimadda muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka shaqeyn doonto dhaqidda iyo midabbedelka haweenka soomaalida waxaana ka howlgalaya haween shisheeye oo u badan kuwa kenyaati ah haweeneyda afhayeenka u ah maamulka banaadir iyo haweeney lagu sheegay in ay tahay guddoomiyaha degmada abdicasiis ayaa ka qayb galay furitaanka xarunta fasahaadka ah islamarkaana halkaasi ka jeediyey hadallo anshaxumo ah
caawa isugu keenkeenay carwadan quruxda badan ay furayso gabdhaha dhallinyarada ah ee la yidhahdo royal qurxinta haweenka waa guul iyo sharaf ay leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed ee yaryar khaasatan gobolka banaadir waxaan leenahay waa guul iyo sharaf iyo karaamo ummadda soomaaliyeed ay leedahay waxaan leenahay allah u barakeeyo xafladan quruxda badan oo lagu daahfuraayo royality sbam maxaa la dhahaa qyut sba soo horreeyey oo caawa ku soo biirtay degma bahalka maxaa la gobolka banaadir wallaahi aniga waxaan la qalqalsanahay farxad weyn ay ii tahay sababtoo ah wixii aan dabadda u aadi jirnay in caawa waddanka gudihiisa laga fuliyo caawa indhahayga waxay saareen hattob jukuusi steam room sauna iyo qaybo kala duwan oo badan oon arkay waa sida dhabta ay tahay waa sida internationaalka looga shaqeeyo waa iyadii oo dhammaystiran
aqoon-yahanada isha ku haya xaaladda soomaaliya ayaa sheegaya in arrintani ay barbilow u tahay dhaqamo badan oo guracan oo soomaaliya loo soo wado kadib markii ay dowladda federaalka ku biirtay wax loogu yeero bulshada bariga afrika dowladda xabashida ethoobiya ayaa sheegtay inaysan dowlad u aqoonsan doonin maamulka somalilan maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
dowladda xabashada etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inaysan dowlad u aqoonsan doonin maamulka uu hogaamiyo muuse biix ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa war ka soo baxay xukuumadda adisaba ayaa lagu yidhi ma jiri doonto aqoonsi dowladnimo ay etoobiya siinayso maamulka waqooyiga ka jira etoobiya ayaa sidaas u sheegtay safaaradaha reer galbeedka ee adisababa ku yaala inaysan wax aqoonsi dowladeed siinaynin maamulka somalilan waxay xabashada arrinkan kusoo aadiyeen xilli maamulka somalilan ay ku celcelinayeen inay xabashada siinayaan bad iyaga u gaar ah tii berberana sidii ay doonaan badeeco ugu soo degsan karaan bilowgii sanadkan aynu ku guda jirnay laba kun afar iyo labaatanka ay ahayd ka gadaal markii somalilan labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya siisa etoobiya sida ay sheegayaan dadka aqoon-yahanada ah muuse biixa ayaa waxaa dul hoganaya fadeexooyin waaweyn sida in looga baxay heshiiskii baddeena ku bixi ee uu ku doonayay waxa uu ku sheegay ictiraafka ama aqoonsiga wasiirada arrimaha dibadda ee turkiga iyo ethoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada ankara ee caasimada turkiga faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader waxaa magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga kulan ku qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xabashida ethoobiya oo halkaasi booqasho ku joogay sida ay wararku sheegayaan labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ganacsi iyo midka difaac ee ka dhexeeya labada dowladood balse iyagu maysan bixin wax tafaasiil oo ku aadan kulankooda iyadoo labada dowladood uu ka dhexeeya iskaashi ganacsi iyo mid difaac ayaa haddana wuxuu kulankaani ay qaateen labada dhinac kusoo beegmaya iyadoo ay labadan dowladood u tartamayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen badda soomaaliya kowgii janay waxay somalilan heshiis xaaraan ah oo ay labaatan kilomitir oo badda ku siinaysa ethoobiya la gashay iyadoo ay middaa taagan tahay ayuuna xasan sheekh heshiis midkaa la middaa la galay dowladda turkiga isagoo weji kale oo kii hore ka duwan u sameeyey dhowaana yeena ahayd markii ay somalilan sheegtay in ciidamada turkiga ay imaani karin badda saylac dhanka kalena ay sheegtay inay hirgelin doonto heshiiska ay la gashay dowladda xabashida ethoobiya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhisme dabaq ah ayaa kusoo dumay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya maxamed ciise ayaa ka waramaya gudaha waddanka kenya dhismo ku yaala ayaa kusoo dumay dad kenyaan ah arrintan waxay ka dhacday xaafad ku taala magaalada nairobi ee caasimada waddankaas soo dumida dabaqaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii ku noolaa dabaqan oo shan biyaana ka koobnaa ayaa soo dumay waxaana la sheegay inay dabaqa ay hoostiisa ku jireen toban qofood oo ka mid ah dadkii deganaa sidoo kale waxaa isbitaalka la geeyey tobanka qof oo qaba dhaawacyo kala duwan qaarkood waxaa la arkayay iyagoo qeylinaya oo dabka shidan yahay dushooda kenya maalmihii tegay waxaa aad ugu da-ayay roobab xoogan kuwaasu ay ku dhinteen dad badan oo kenyaan ah oo laba boqol kor u dhaafaya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta